sida aada qodobada ku maqasheenba garsoorayaal heer caalami ah oo ka mid ah xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta oo saddexa ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen shaqa joojin sababaha iyaga ayaa nala wadaagi doonaa iyo waxyaabaha ku kalifay inay joojiyaan hawshii garsoorinimo ay hayeen qadka taleefonka waxaa si toos hadda ugu jira garsoorayaasha qaar oo ugu horeeya maxmud soomaali oo ah garsoore heer caalami kuwa kale ayaa iyaguna hadli doona balse isaga ayaan ku bilaabeynaa soo dhowow maxmed soomaali adigoo marka hore sharaxaya waxyaabaha kalifay inaad caawa ku dhawaaqdaan adinkoo saddex garsoore ah shaqa joojin ku aadan midii lookalka ahayd ee garsoorka iyo midii heer caalami aada waad mahadsantihiin gol f m ka maamul iyo ka shaqaale intaba waan idinkaaga mahadnaqaynaa xiriirka aad nala soo samayseen anagoo ah garsooryaal heer caalami oo aan ugu horeeya anigoo ah maxmed soomaali oo central riveria oo international riveria iyo saleebaan sheekh bashiir oo ah calan haye heer caalamiya iyo mahad cali maxamuud gentleman oo asaguna calan haye heer caalamiya waxaan caawa ku dhawaaqnay inaan shaqa joojin ka samayno ciyaaraha kubadda cagta ee soomaaliya iyo kuwa caalamkaba sababtu waxay tahay annagu waxaan nahay garsoorayaal waxaan u shaqaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda sportiska waxaan u baahan nahay inaan helno wax allaala wixii ku saabsan arrimaha garsoorka horumarintiisa si aan bulshadeenna aan ugu shaqayno waddankiinana aan ugu shaqayno markaan maamulayno ciyaaraha banaanka haddii aan intaas weyno oo ay timaado dadkana maamulaya inay cadaalad darra ay wax ku maareeyaan waxaa imaan karaysa berri cadaalad darradaas inay sabab u noqoto inaan shaqooyinkeenii naftirkoodii ay cadaalad darra ay ku timaado oo aan innaga naftirkeenii aan noqono dad aan u kala cadaalad falaynin kooxihii ay markaasi ciyaaraha u qabanayeen sidaas darteed haddii madaxdiisa naga sarraysay ay iyagii garsoorkii ku maamulayaan cadaalad darro oo ay samaynayaan eexasho oo ay samaynayaan minjeclaysi si aysan shaqadeena saameyn ugu yeelanin waxaan anaguna go-aansanay inaan banaanka ka istaagno ilaa iyo inta laga helayo maamul nidaami ah oo ummadda uu maamulayo uu cadaalad u yahay anagu ma helno xagga waxbarashada ah ee garsoorka ah ee banaanka ah ee seminaarada si saxa uma helno uma helno qaabka ciyaaraha loo maamulayo si saxa uma helno hadda waxaa jirta siminaaro sanadkan ah oo la dallacsiiye garsoraal heer caalamiya intuba aan anaguna ku aqoon nahay qaarkoodnaba aan ka mudan nahay inaan anagu booskaas istaagi lahayn amaba aan la mid noqon lahayn dhowr jeeroo horena aan arrimahaasi madaxda kala hadalno aan dhahnay war xuquuqda aanu leenahay noo wada sima haddii aabuhu uusan ilmihiisa u kala cadaalad falaynin beri waxaa laga yaabaa ilmahaasi inay kala cuqdad noqdaan oo aysan isku shaqo noqon oo shaqadoodu ay saameyn ku yeelanmaxamed adigoo mahadsan shaqada garsoorka marka laga hadlo ma aha mid sala soo bilaabatay idinkuna waqti badan aad garsoorka ku jirteen seminar la bixiyaana hore ayuu u socon jiray garsoorayaal kala duwan ayaa ka qayb galay oo adinku aad ka mid ahaydeen sidoo kale macalimiin ajaanib ah ayaa seminar iyagoo bixinaya dalka la keenay taasina waxay ahayd ujeedada xiriirku ay ka lahaayeen inay hormariyaan garsooraha ciyaaraha dalka iyo kuwa dibadda qabanaya ee dalkeena u dhashay marka adinku horay uma soo jeedin dhaliil ku aadan inay jiraan dad gooniya oo maamulkii kamid a oo eex samaynaya maxaa kusoo aadiya waktigan
dhakos aad waad maasanta waa su-aal muhiima tani ma cusba waxay soo jiitamaysay shantii sano ama toddobadii sano ee lasoo dhaafay ayay soo socotay maanta mid ugub ah ma aha waa mid muddo loogu soo sabray la rabay in sanadba sanadka ka dambeeya isbedel ayaynu rajaynayna inuu dhici doono mar haddii isbedelkii uusan jirin weli arrintii ay taagan tahay toddoba sano ka hor maanta la taagan yahay dadka siminaarada banaanka u baxayana aan annaga u aragno inay yihiin kuwo maaragtay lagu siinayo xigasho iyo garabaysi waxaa nala qurux badan inaan arrimaha si aan ka hadalno cidda qusaysan aan u sheegno guddoomiyaha ugu sarreeya waan la fadhiisanay waana kala hadalnay arrintan ragga kale ee ka hoos shaqeeyana waa kala hadalnay arrintan sanadba sanadka kale ay noo dhiibayeen maadaama hadda la taagan yahay oo saddex siminaar oo is-xigtaay ay rag u baxayaan qaarkoodna aysan munaasaba ku ahayn inay busishina noocaasa ay iyagu nagu matalaan waxaan go-aansanay inaan arrimahaas aanan usii dul qaadan karaynin bulshadana aan la wadaagno in dhibaato noocaasa ay jirto inaguna aan shaqooyinkii ka faraysano ilaa iyo intay cadaaladi ka imaanayso ilaa waa ka soo wareegta kun sane maxamed adigoo si qeexan u sharaxaya dadkuna say u fahmaan garsoorayaasha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta miyuu ku dhisan yahay siya siyaasadii four bonty five mise waxaa jira in marka la qaadanayo qaab qabiil lagu qaato mise markii la gaaro heer inay dallaacaan garsoorayaashu in qabiil lagu dallacsiiyo ma arrintaa jirtaa
waddanku nidaam iyo dastuur u darsanaa jira dastuurka u darsanna waa taqaanaa dhankaso soomaalidu waxay wax ku qaybsataa waa four pointy five meel kasta oo maanta ka mid ahna hay-adihii waddankana arrintaasi aada bay u saamaysay waana arrinan runaantii aada maaragtay loo looga xumaado anigu ma ku dhahayo xiriirka soomaaliyed ee kubadda cagta four point five ku dhisan laakiin guud ahaan waxaa waddanka ka jira iyo qof kasta u wagnaa waxaan u fahmaynaa waxaa wadanka ka jira xiriirka shaqeynaya inuu kamid yahay xiriirka shaqeynaya waa federation dhisan federationkuna ummadda soomaaliyeed dhan baa la rabaa inay ka dhex muuqato oo ay matasho balse maxamed wuxuu kamid yahay waxyaabaha shaqeeya ee dalka hadda ka jira isaguna wuxuu soo gelayaa sida hadalkaan ka dareemayo in loo qeybiyo four pointy five dadka ka wada shaqeynaya meesha
mar haddii kubadda cagta ee soomaaliya laga shaqeynayo min raadkaladooni ilaa raad caseer ummadda ku nool ayuu wada matelaa mahana ma matelo dad gaara isaguna waxaa laga doonayaa inay arrimaha noocaas oo kale ah ay ka fogaadaan oo ay ummadaas u wada shaqeeyaan intaas un baan hadda ku dhihi karaa mooyaane anigu hadda meel aan maaragtay aan kugu cadayn karayo arrimahaasi oo si gaara kugu hadlayo ma jirto laakiin waxaan tilmaamaya waxay tahay inay weli muuqato isgarabaysi iyo weliba eexasho oo ay jirto cadaalad daro
aada buu umahadsan yahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa maxmud soomaali oo garsoorayaasha heerka caalami xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ka mid ah oo isagu ka hadlayay arrin caawa ay ka dhawaajiyeen garsoorayaal saddexa taasoo ahayd inay shaqo joojin sameeyeen dhanka localka kubadda cagta soomaaliya iyo heer caalami sidoo kale waxaan la hadlayaa isaguna garsooro kale oo salemaan la yidhaahdo oo garsoorayaasha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ka mid ah oo garsoorayaasha caawa ku dhawaaqay inay markaa runtii joojiyeen ama shaqo joojin ku dhawaaqay ayuu ka mid yahay salemaan adiguna soo dhawow marka hore kadibna waxaad guda gashaa bal arrinta caawa adinku aada qorsheyseen iyo waxyaabaha kalifay
waan dhowahay waa gol f m asxaabta dhamaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ku salaamaya asalaamta islaamka assalaamu calaykum ayaan leeyahay caawa oo ay bishu tahay shanta bisha waxaan ku dhawaaqnay annaga oo saddex qoflood ah in aan ka fadhiisanay ciyaaraha dalka iyo dibaddaba aan aan ka fadhiisanay ayaan go-aansanay go-aankaasna waa go-aan saxa loo dhacay go-aanta
wa wa waa gartay marka salamaan go-aankaas dhacay markii laga soo tago sharaxaadii maxmed soomaali uu ka bixiyey maxaa kaloo jira oo kalifay inaad go-aan noocaasa qaadataan go-aanka aan qaadanay waxaa waaye go-aan oo aada u adag waaye laakiin aniga ayaan qaadanay maxaa yeelay waxuu ahaay meeshaan waxa yaal oo waxa yaal waxaa waaye musuq maasuq aada u baaxsan maxaa yeelay waxaa waxaa waxaa waxaan ujeednaa in waxuu ahay nin jecleys uu meesha u yaalo waxyaalihii badnaa ee aan soomaali weyn aan isdhehayna waa lawada qaybsanaa inaanan macnaha sida xaqeeda aan u helin oo u yaalo nin jecleysi oo ah ninkaan aniga ayuu xigaa ma fahamtay saas ayaan meeshan aan macnaha aan isdhahnay waxaan hadalkaaga saleman saleman qabiilka jecel dadka qabiilka jecel aba ohay qabiilka ku shaqaysta ma nihin anaga waxaan magaca oo waxaan matelnaa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ayaan u shaqaynaa dadka soomaaliyeed ayaan wada yaqaano qof aanan aqoonin male sagaalkeena caalamiga ah
saleman markii adinka laydin dalcadsiinaya haddii wax yar aan dib u eego garsoore heer caalami markaad noqonaysa oo dhanka calanka ah ma four bonty five a lagugu dalacsiiya mise aqoontaada waxaa lagu dalacsiiyey aqoonteyda ayaa lagu dalacsiiyey ummadda soomaaliyeed way wada taqaanaa qaabka ay u shaqeeyaan sagaalka caalamiga ah iyo sidii loo kala fiican yahay iyo sida shaqada loo kala qabto maxaa qof walba ayaa imaado adiga aad kamid tahay koonis sida shaqada loo qabanayo daawato waxaa xaq u lehenaa ma maanan helno wahay maanta mau shaqaysanayno maanta waa baklaa iyo waa timaada wadanka waa ka baxnaa waana ka shaqaysanaa waana aadnaa waana soo laabanaa wahay waana meesha haddaanan u boginna oo shaqadeedii aanan haysan wixii xaqa ha u lahayn ha inaan shaqaysana laguma joogno waxaan umaga joognaa inaan magac suubino ilaa world cup aan tagno cor of nation aan tagno haddii aanan meelihii aan helayn macnaha nin shaksi uu maanta uu oo ag istaagsan yahay oo macnaha dad oo familkiisa uu maanta uu leeyahay ayaga loo siinaa udhahayo familkeyga quudina waxa anaga aan u cuntamayno ma ahan waxaana jeclaan inaan meeshaas kaga tagno saas ayaan kuleeyahay ummadda soomaaliyed waxaan sheegaa saas ayaan leeyahay waa gartay saleman waxaad ka mid ahed garsooriyaasha aadka runtii taalentiga u leh dadkuna ay si weyn u yaqaanaan weliba safaro badan ayaad ka qayb gashay iyo seminaaro badan ee dalka ka dhacay xogta qaarna waxay leedahay garsoorayaashu laba ayay u qaybsameen kuwana imtixaanaadkii kusoo dhacaan kuwana way guulaystaan dallacsiintana sidaas ayaa loo helaa marka ma las dhihi kara adinku waxaad ka mid tihiin kooxdii imtixaanka kusoo dhacday taas ayaa keenaysa qeeladhaantiina
aniga l ahay sanadkii waxaan soo galay liiska labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaan soo galay saddex iyo tobankii ilaa haddana waxaa laga joogaa lix sano weligay fitness test kuma aanan dhicin madante waa gartay qolada iyo lamid ah dagaalka caalamiga waa wada fit oo waa caalamijo wada qabaan suudi ayaan gelinay wakti ayaan gelinay hahay waktigeedaan u dhuminay oo lahayn aan u dhaafnay hahay maantana haddii hooshii aan ka shakin aan isaanay alla leeyahay nin musuq maasuq ayaa meesha joogay anagana waa iskaga tagnay waa iskaga baxnay shaqadii oo macnaha shaqooyin kale ayaan helayna maxaa yeelay dad aqoon leh oo jaamacado dhigtay iyo iskuulaadana mafahamti waa gartay marka fariinta ugu dambaysa saleman aada diraysa waxay tahay sida hadda hadalkiina ii muuqata waxaad dareemaysaan in qabyaaladii ay ka jirto xiriirka dhexdiisa
si wanaagsan qabyaalad ayaa macnaha ibn jecleysi anaga gudoomiyaha kubadda cagta waan la fadhiisanay cabdiqani waan u sheegnay sagaalkeena caalamigaan la fadhiisanay aniga kula hadlayaan u sheegay waxaan dhahay gudoomiye saan ma soconayso mana baahohay mana xamanayo waan u sheegay waxaan dhahay gudoomiye in maanta uu nin iska noqnoqdo oo maanta dhamuu nin iska noqnoqdo ma soconayso workshopkan soomaaliya helayso oo dalacsiinta ah waa inaan xaq xaq u leenahay inaan helno oo maalinba nin uu baxo aniga ma dhahayno maanta dad walaaleen u diidi mayno xasdi mayno dhihi mayno waayo u baxeen dhihi mayno laakiin waxaan jeclahay inay loo qeybiyaan ay dhahaan ninba maalin ha baxo maxaa yeelay qof walba qof ay ka aqoon badan taha ma laha nin walba shaqadan waa yaqaanaa waqti ayaan usoo luminay aniga waxaan jeclahay waxayna waxaa xaq u leenahay inaan la siiyo waxaana xaq u leenahay inaan la siin aniga ayaa jecel xaq qofkii ay leenahay nagu daaniminay garsoore salemaan ayuu kaasi ahaa oo isaguna qadka taleefonka ku hadlayay oo gool la hadlay garsoorayaal caawa ku dhawaaqay shaqo joojin ciyaarihii dalka ay ka qabanayeen iyo kuwii dibadda ay ka qabanayeen intaba iyagoo runtii sheegay inay jiraan waxyaaba ay tabanayaan weliba ay aada u tilmaameen in xidhiirka kubadda cagta musuq maasuq aada u weyn uu ka jiro markii dhanka garsoorka laga hadlo waxaan rabaa inaan isagoo sidoo kale siiyo mahad oo garsoorayaasha ka mid ah heerka caalami caawana shaqo joojinta ku dhawaaqay mahad soo dhawow bal waxaad ka warantaa caawa shaqo joojinta aad ku dhawaaqdeen adinkoo garsoorayaasha xiriirka soomaalida ee kubadda cagta ka mid ah iyo waxyaabaha sababay aad baad umahadsan tahay cabdullaahi daarshaad dhaka hoose waana idin mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda ciyaaraha dalka iyo gol f m iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda ciyaaraha soomaaliyeed haddii aan usoo laabto su-aasha ay weydiisay runtii shaqo joojinta aan sameynay waa mid beryahan oo dhan aan ka fikirayna islamarkaana nagu kaliftay inaanu ka sheegno warbaahinta islamarkaana aan ogeysiino dhammaan bahda ciyaaraha ee soomaaliyeed dal iyo dibad meel ay joogaan waxaana ka cabanaynaa musuq maasuq iyo cadaalad darro ka dhex jirta xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta gaar ahaan waaxdiisa ee garsoorka marka sidaas darteedaan shaqo joojintaas aan u sameynay islamarkaana aan cabashadaas iyo cadaaladdaradaas aan aan qodnaa
wa waa garta mahad marka maxaa sababay inaad shaqo joojinta samaysaan ma arrin hadda soo cusboonaataa jirta oo aad tabanaysaan wallaahi arrin soo cusbanaata ma jirto in dhawaanada ku dhawaad muddo afar sano ilaa shan sano waxaan ka cadinaynay cadaalad darro iyo iyo ninjecleysi iyo musuq maasuqa dhex jira xiriirka soomaalida ee kubadda cagta gaar ahaan waaxdiisa garsoorka oo ninjecleysi iyo sidoo kale cadaalad darro ka dhex jirtay oo dadka garsoorka ama garsoorayaasha heerka caalami ama kuwooda xeerka hooseeyo aan si cadaalada wax loogu qeybinin amaba si cadaalada aan si siman wax lagu qiibeyn isla- islamarkaana cadaaladdarro ka dhex jirto waxaana ogeyn in muddo saddex sana amaba afar sano ku dhawaada aanu kala hadlaynin xiriirka soomaalida kubadda cagta nin haddaynu nahay garsoorayaasha heerka caalami ee soo dhadhaxaaday ciyaaraha ee, ee, ka dhacaya africa iyo sidoo kale adduunka fifa ay qabato islamarkaana u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta ee dunyada ee fifa ay ka dhigiisu yahay een, switzerland waxaanu een, in mud- in dhawaalaba ka cabadayna in wax laga bedelo qaabka loo maamulo een, garsoorka xiriirka soomaalida ee kubadda cagta taasoo qayb ka aheyd cadaalad darro mar walba ku socotay annaguna een, haddaynu nahay garsoorayaasha ee gudaha jooga ee dibadda ciyaaraha dibadda dhexaadiya waxaanu in dhawaalaba aan tuhinsaneyn in cadaalad darro ay jirto dhowr jeerna waa kala hadalnay hase yeeshee een, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani saciid carabi oo aanu la fadhiisanay mar aan arrintan kala hadalnay een, wax een, ah, jawaaba ama hadal cad ama wax hadal cad oo aan ku qanci karno ma aanan ka helin waxaan la fadhiisanay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka soomaalida ee kubadda cagtaasna sidoo kale waxaan la fadhiisanay waaxda ee, gudoonka fulinta een, ayagana wax kan wax oo sugan ma aysan noo sheegin sidaas darteed waxaan nagu kaliftay in dhibaatada aan qabno annagoo dalkan usoo joognay iyadoo dhibaatooyin fara badan ka dhacayaan oo dhiiggeen iyo nafteenaba aan u hurnay in ay xiri- ciyaaraha soomaaliyeed ay horumaraan oo africa iyo adduumaadka aan gaarsiino in wadankan soomaaliya ciyaarihiisa iyo qof walba ay imaan karto annagoo xilli xabadu socoto aan ku dhiirinayno in ciyaaraha dhadhaxaadino oo si cadaalad aan u dhadhaxaadino haddana sidaas ay tahay maanta waxaa nagu dhacay cadaalad darro tii ugu xumeed oo aan ka tabanayn xiriirka soomaalida kubadda cagta waxaa nagu dhacay in labadii qof ee soomaaliga ahaa ee shalay iskuol ayagoo jooga laga soo qoray oo garsoor maragtii la dhahay ee sidaas ku yimid haddana maanta in jecleysi iyo kala qoqod iyo qabiil iyo wax aan loo joogin in ay kula kacaan garsoorayaasha wa- ah, walaalahooda eh, oo la siman marka cabdullaahi sidaasaan maanta shaqo joojinta u sameynay gudaha iyo dalkaba maxaa yeelay cadaalad darro meel ay ka jirto ilaahi subxaana watacaala cadaalad noqon karo laakiin cadaalad darro tii ugu xumeed ayaan eh, tabanayna wa wa waa gartay marka mahad eh, arrintaas way ka hadleen garsooriyaashii ka horreeyey iyaguna oo wax badan ay taabteen oo runtii ay ay ka hadlayeen eh, musuq maasuq dhanka garsoorka hareeye xiriirka soomaalida ee kubadda cagta ay soo taabteen iyo idinku waxaad hadda tilmaamaysaan Eh, marka bal waxaad inooga warantaa aragtidaada eh, ama taladaada ku aadan iyo fariinta xiriirka aa u dirayso maadaama adinku maanta shaqa joojin aa ku dhawaaqdeen eh, rajo kale ma ka qabtaa inaad soo laabataan oo aad shaqadii kusoo laabataan fariintaaduna maxay tahay wallaahi een, annaga inaan wax saxno un baa rabnaa een, meel aan kaga tegayno wadankeena ciyaaraheenuna ma jiraan een, isboortigana waa isdhexgal waana nabada eh, kan u horseeda wadankan xaalad iyo sidoo kale xaalad xufnaan eh iyo xaalad oo wadankan dagaal kasoo kabanaya ku jirnaa annaga isboortiga soomaaliyeed inaanu hormarino oo ciyaaraha kubadda cagta soomaaliyeed gaar ahaan waaxdiisa garsoorka inaan hormarino ayaan habeen iyo maalin u taaganahay waxaan sidoo kale baaq u dirayaa een, gudoomiyaha xiriirka een, kubadda cagta ee adduunyada ee fifa giano infantina waxaan baaq u dirayaa gudoomiyaha guddiga garsoorka ee fifa waxaan baaq u dirayaa gudoomiyaha garsoorka ee xiriirka kubadda cagta ee caf waxaan baaq u dirayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee kaaf axmed axmed dhaqbaaqaas oo ku aadan in garsoorka soomaaliyeed gaar ahaan kuwiisa caalamiga ay qaabti ka taagan yihiin musuq maasuq iyo corruption iyo cadaalad darro iyo ninjecleysi dhammaan baahiye xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed qof kasta oo soo faragelin karta waaxda ee- ee- ee garsoorka iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxaa sidoo kale aan baaq u dirayaa oo inay soo farageliyaan aan u dirayaa een, wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ciyaaraha maadaama dhammaanteena wada xukunto dalkana dal dowladda waayo qof dhiiggiisa iyo dhigkiisa lagu tuman karana ma ay jirto waxaana codsanaynaa in qof kasta oo ay qusayso arrintan iyo cadaalad daradan qof kasta oo soomaaliya cadaalad darra ku dhacaya waxaa mas-uul ka ah dhammaan madaxdiisa mas-uul ka ah haddaynu cadaalad ka weynin madaxdii aan u shaqaynaynay oo dalkan iyo dadkan iyo isboortigan madaxda u ahaa waxaanu rajaynaynaa in arrintan madaxweynaha fifa iyo sidoo kale gudoomiyaha garsoorka ee fifa in ay soo farageliyaan baaqaas ayaan u dirayaa si deg dega inay noo soo farageliyaan arrintan waa usoo sabarnay ilaa in muddo aan usoo sabarnay ilaa iyo intaas waxaan isu dhahaynaa ama wax isbedelaan maanta waxay maraysaa in laba qof oo hal mar garsoorka isla soo galay ka- masalan kasoo qaba labada kun afar iyo tobanka isla soo galay liiska caalamiga maanta mid inuu hiigsanayo een, ciyaaraha ee adduunka inuu qabto asigoo waxba ka duwaneyn garsoorkii gale kii kalena uu meeshii shalay todoba sano ka hor meeshii uu joogo inuu maanta joogo haddii sidaan maxay u dhaceen aan dhahnana wax jawaaba la bixin waayo marka waxaan rajaynaynaa cadaalad daradaas in daahirkeeda iyo sidoo kale la arki doono waa aragtay cabdullaahi horyaalkii waa la nacay dareenkii qofa ma timaado ciyaarihii isboortiga oo aadka u hormaray kubadda waxbaa si ka noqday sidaas darteed oo wax u noqdeen oo ciyaarahaas hoos ugu dhaceen waxaa mas-uul ka ah xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo cadaalad daradaas iyo musuq maasuqaas ku wada waxaan rajaynaynaa in qof kasta oo oo ciyaarahan iyo arintan xeetooda wax ku leh inay soo faragelaan oo cadaalad daradeena nagula hayo ay wax ka qabtaan aada buu umahadsan yahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa mahad oo ka mid a garsoorayaasha heerka caalami ee maanta ku dhawaaqay inay joojiyeen ama shaqo joojin ku dhawaaqay ujeeddaduna ay ahayd cabasho iyo inay tilmaameen musuq maasuq ka jira xiriirka soomaaliyed ee kubadda cagta aada bay dhegaystayaal umahadsan yihiin sidoo kale waxaan iyaguna qadka teleefonka ku raadinay madax ka mid a xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta si ay arrintan uga hadlaan laakiin ma aysan noo suurtogelin eeba hadduu idmo xogtan ayaan sidoo kale sii raadin doonaa oo aan xiriirka madaxdooda iyaguna aan qadka teleefonka ku raadinayna inta barnaamijkan ku jirno haddii ay suurtagal noqoto